أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon xildhibaan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa wasiirka gaashaaniga murtajiinta ku tilmaamay jaasuus u shaqeeya dowladu shisheeye nidaamka daaquudka al sacuud ayaa sii kordhiyey dilalka uu u geysanayo dadka muslimiinta ah ee ku dhaqana dhulka xarameynka faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro lala beegsaday cadowga allah oo ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya hogaaska guud ee beesha gaaljecel ayaa ku guulaystay inuu heshiis dhex dhigo laba jufo oo ka tirsan beeshiisa kuwaasoo xurguf ay soo kala dhex gashay diyaaraddu la socday taliyaha ugu sarreeya ciidamada dowladda kaafiradda etoobiya ayaa ku burburtay waqooyiga dalkaasi maamulka shaaladirarka ee isku magacaabay somalilan ayaa si kulul uga hadlay eedayn uga timid kooxda riddada soomaaliya
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhdii hijiriguna ay tahay lix iyo tobanka bisha jamaadulawal kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatana isagii oo dhan xildhibaan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa wasiirka gaashaandhigga murtadiinta ku tilmaamay jaasuus u shaqeeya dowlado shisheeye marwaan maxmed ayaa warbixinta warkanaya khilaafka u dhexeeya kooxda riddada dhexdeeda ayaa gaaray meeshii ugu sarraysay xilli ay kala dhaqaaqeen qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda kooxda riddada ayuu khilaafkaas saameeyey wasiirada iyo xildhibaanada murtadiinta saacadihii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada iyo warbaahinta qabsaday eedeemo kulul oo ay hawada isku marinayaan wasiirka gaashaandhigga kooxda riddada iyo ninka lagu magacaabo murjaan oo ka mid ah xildhibaanada golaha dawaaqiyada murtadiinta ugu horeyn cabduqaadir maxamed nuur oo baraha bulshada looga yaqaan wasiir tigtoka ayuu xildhibaan murjaan ku eedeeyey inuu yahay jaasuus u shaqeeya dowlado shisheeye islamarkaana lunsaday lacagihii mushaarka ee loogu talagalay maleeshiyaadka murtadiinta wuxuu sheegay in wasiirka difaaca uu tahal ku geliyey boqolaal maleeshiyaad murtadiin ah kadib markii uu ku guray faymaha dagaalka kadibna ay mujaahidiinta al-shabaab gumaadka la duldhaceen wuxuu tusaale u soo qaatay dagaaladii ka dhacay masagawa iyo masaajid caliguduud halkaasoo kooxda riddada maleeshiyaad fara badan looga laayay walaalo ninkaas wasiirka gaashaare kuma tilmaaman karab aniga nin oo si isaga oo jaajuus ah oo dadkiisii ummaddiisa u danqanayn oo xoolihii ummadda dhunsaday xoolihii ciidanka dhunsaday waa la yaqaanaa dowlad shisheeye u shaqeeya oo jaajuus ah ayaa dowladda lagu aaminaya oo u dhiibtay oo xasha sheekh waxyaala dowlad burburka keenaya kama tahay oo nin oo si dham aqoon lahayn karta lahayn oo dadnimada ku jirin oo la yaqaano xaaladihiis iyo zero ilaa toban nin oo ka oo xeerkaas maraya ina hadda mogtahay anana dhaho bir waxaa kaa jirta xamaaliya xamaaliya shaqala ah ninka dalka dijirsi oo hargeysa ahaaya ma wax dhihi karaa aaw ciidamada lagu lahay aawa misegwa iyo masaaj ciidanka lagu lahay aawa asigaa lahay oo furmihii kasoo baxeen oo mataqaanta kuleynaya masaakiinta oo kuleynaya ciidamada qaranka wasiirka gaashaandhigga kooxda riddada ayaa isna qoraallo u muuqday aflagaado soo dhigay baraha bulshada isagoo weeraraya xildhibaano ka tirsan dawaaqiidda oo diiday ajandayaasha siyaasadeed ee xasan gurguuto wato sida waxaa loogu yeera doorasho qof iyo cod ah shariif sheekh axmed cabdiraxmaan cabdishakuur iyo murtadiinta kale ayaa iyana warbaahinta ka soo muuqday iyagoo eedeemo kul u jeedinaya madaxa kooxda riddada axmed macalin fiqii iyo wasiirka gaashaandhig oo u muuqday inay matalayaan madaxa kooxda riddada ayaa iyagana jawaasiis khaa'imiin ah ku tilmaamay mucaaradka mar kale xildhibaan murjaan oo murtadiinta ka tirsan ayaa wasiirka gaashaandhigga ku tilmaamay daahir qashin ciyaal suuq ah islamarkaana qaybka aaboobka iyo dhaca lagu hayo bulshada soomaaliyeed oo ninkaas kuwa lagu leeyahay nin mas-uula lagu leeyahay marka mas-uulimiis maxay tahay mas-uul oo waxay mas-uulkaas shacabka soomaalida waxaan sheegayaa ha dulqaataan waxaan oo oo qashanka oo wasiiro leeyahay aqoon iyo kartamada lahaynin oo ummadda dhibaateynayo oo deegaankeeda dhibaateynayo ummadda kale soomaalida deegaanadooda dhibaateynayo ninkaas wasiiraha kuwa lagu leeyahay wasiiramadiisin cid oo tahay ma garanayno wax oo wasiiro yahay uma naqaano waa waa nin oo iska cayaal suuqo nin shaqadas ku caynaayo bil baalaa fuul jirtay nin dad ku caynaayo ninkaas oo ma ma garan karno ina oo maanta dowladnimo kuma tilmaam karno waxay eedeymahan oo idil imaanayaan xilli kale qoqobka siyaasadeed uu kusii dhexbaahayo siyaasiyiinta iyo madaxda kooxda riddada ee soomaaliya kuwaasuu hadda khilaafkooda uu gaaray meeshii ugu sarraysay waad mahadsantahay marwaan nidaamka daaqoodka al sacuud ayaa sii kordhiyey dilalka uu u geysanayo dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan dhulka xarameynka haddaba warbixinta warkan waxaa haya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare dowladda daaqiyadda ah ee al sacuud ayaa sii kordhisay dilalka ay u geysanayso dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan dhulka xarameenka iyadoo sanadkan daldashay tobanaan ruux wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda riyaad ayaa ku dhawaaqday in maalinnimadii shalay ay daldashay ilaa laba ruux oo mid ka mida uu kasoo jeedo waddanka bakistan warbixinno soo baxaya ayaa muujinaya in sacuudiga sanadkan gudihiisa uu daldalay dad kor u dhaafaya boqol ruux kuwaasoo ay kusoo eedeeyeen dembiyo kala duwan tan iyo sanadkii labada kun shan iyo tobanka ayaa nidaamka daaqiga ah ee ka jira dhulka xarameenka waxa uu daldalay dad kor u dhaafaya ilaa kun ruux badanaa dadkaasi la daldalay ayaa dembi looga dhigay in ay taageeraan mujaahidiinta waxaana bishii lasoo dhaafay la dilay shaqsi lagu eedeeyey inuu ammaanay sheekh usaama bin laadin nidaamka uu hogaamiyo maxamed bin salmaan ayaa dadka muslimiinta ah ee kuna dhulka xarameenka waxa uu ka dhigay kuwo uu xabsiga u taxaabay iyo kuwo uu daldalay halka uu soo dhaweystay gaalada oo maanta ku tamashlaynaya dhulkii waxyiga halka kuwii dhaxlay ambiyadana xabsiga lagu guray waad mahadsantahay caliyare faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro lala beegsaday cadowga allah oo ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya sida uu ku waramayo cabdiqani maxmed ciidamada mujaahidiintu waxay howlgallo isugu jira dagaallo toos ah iyo qaraxyo ka kala fuliyeen qaybo ka mid ah wilaayaadka gedo baay iyo shabeellada hoose dhanka wilaayada gedo qarax ay mujaahidiintu xalay ka fuliyeen gudaha degmada baardheere ayaa lala eegtay guri uu magaaladaasi ka degan yahay sarkaal ka tirsan maamulka riddada ee magaalada baardheere oo lagu magacaabo sanweyne isaga iyo mid ka mid ah ilaaladiisa ayaa ku dhaawacmay qaraxaasi dhanka baay ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee deegaanka goofgaduud buurey ee duleedka magaalada baydhabo waxaana halkaas ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhanka wilaayada shabeellada hoose ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya waxay mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka golweyn ee hoostaga degmada buulamareer sidoo kale shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaallo saf ah ku qaadeen saldhigyada iyo fariisi murtadiinta ee xaafadaha bundabilan iyo bulabacaad ee magaalada marka waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka si aad ah looga maqlay xaafadaha magaalada marka iyo duleedkeeda waa qayb ka mid ah weerarada ay mujaahidiintu ku dhiigbixinayaan maleeshiyaadka murtadiinta iyo saliibiyiinta isu soo bahaystay la dagaalanka islaamka iyo muslimiinta waad mahadsantahay cabdiqani ogaaska beesha gaaljecel ayaa ku guulaystay inuu heshiis dhex dhigo laba jufo oo ka tirsan beeshiisa kuwaasoo xurgufayay soo kala dhex gashay warbixinta warkan waxaa eegaya yaasir maxmed munaasabadani ayaa gabagabo u ahayd gogol uu ogaaska beesha gaaljecel ogaas xuseen ogaas cabdulaahi iyo ogaas maxamed oo u dhigay jifooyinka barsane iyo caloofi oo ka wada tirsan beelweynta gaaljecel ee degta wilaayaadkii islaamiga shabeellada dhexe iyo hiiraan ogaaska ayaa gogashaani dhigay degmada buqa qable waxaana halkaasi ka dhacay kulan islaaxin ah oo qaatay muddo toban maalmood oo xiriir ah waxaana ugu dambeyn ogaaska beesha gaaljecel ku guulaystay inuu xalliyo colaadii ka dhex jirtay labada jifo iyo dhibaatooyinkii ay horay isugu geysteen waxaana munaasabadda gabagabada kulankaasi kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayaadkii islaamiga hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa goobta laga akhriyey bayaan ay soo saareen labada jifo ee heshiiyey ee barsane iyo caloofi ujeeddo heshiis la kala dhex dhigay kadib gogol islaaxin iyo dowro sharci ah isugu jirtay oo uu dhigay ogaaska beesha ogaas xuseen ogaas cabdulaahi oo qaadatay muddo dhan toban maalmood oo loo dhigay labada jufi ee walaalaha ah farsane iyo caloofi ayaa waxaa ka soo baxay qodobadan soo socda kow waxaan adkaynaynaa heshiiskii lagu gaaray show ee ay qismiga musaalaxada xarakatul-shabaab almujaahidiin iyo dhaqanka beesha gaaljecel ka gaareen dhulbeereedka ceelasha iyo xukunadii maxkamadda kuna taariikhaysnaa afarta bishii sideedaad kun afar boqol afartii shan hijri laba xumaantii dhacday sida dilka gubidda iyo dhammaan dhacdooyinkii kalaba waa la xalliyey waxaana laisweedarsaday subayn xumayn xaal waana lagu fiyoobaaday sidoo kale waxaa goobta ka hadlay odayaasha dhaqanka ee labada jifo iyagoona sheegay inay heshiiyeen kagana mahad celiyey ugaaska beesha gaaljecel oo gogasha nabadeed u fidiyey gooshan ballaaran ee maalmahan socotiyo tobanka maalmood noo socotay loogana hadlayay khilaafaad ka dhacay laba beeloo walaalo ah laba beeloo walaalo ah oo shaydhaan uu isku diray ayagoon raalli ka ahayn isdagaalan shaydhaan uu dhexdooda ka teliyey isla markaa waxa ka dhacay inay raalli ka wada ahaynba ii ka dhanba ee odayaalkoodiina lasugu keenay maalmahan ka socotay shirkan tobanka maalmood ee inta ka shaqaysay oo hadda aan ogaaskii u horreeyey aan ka sheegay ayaa horta mahad iska leh waxaan ku salaamayaa ogaas xuseen ogaas cabdalaahi ogaas maxamed khayr adduunye khayr aakhiro dhammaanayn allah ka allah siiyo waa naga shaqeey waana ku walaalowni maadaama aan nahay beesha reer barsane iyo beesha reer caluufi waan ku walaalowni waa ku mahadsan yahay khayr allah siiya siina u yeelo siina u yeelo saldhigii abka mas-uulo ogaasow sanasoor siina u yeelo waxaa sidoo kale goobta munaasabadda ka hadlay ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed isagoona kula dardaarmay labada jifo inay dhaqan geliyaan heshiiskii ay gaareen iyo bayaanka ay sida wadajirka ah usoo saareen gabagabada shirkii islaaxinta ahaa ee labada beel ee walaalaha ah ee barsane iyo heer caloofi ee ka wada tirsan beesha gaaljecel ilaahigana soo gaarsiiyaan u mahadcelin alxamdulilah rabbilcaalamiin waxa aad maqlayseen ee bayaanka ahaa iyo nuqolkii rasmiga dukumentiga aan ku heshiinay ee saxiixeena uu ku wada yeelo ayaa ka soo baxay marka inteena meesha fadhiso qulubteena way furan tahay inta kale allah noo furan dhihi karna insha allahu tacaala waxaan leeyahay intii dhib loo geystay ee walaalahood cafiyey iyagana ilaahay tabaaraka wa tacaala ha u booga dhigo afraad waxaa jirtay si khaasay si caam ah u sheeganayay cafintii iyo wanaaggii ay sameeyeenna waa kaga mahadcelinayna allana wuxuu leeyahay faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah ilaahay tabaaraka wa tacaala ajirkiisa ajirkooda agtiisa ha u weynay insha allahu tacaala markii shirki laysugu imaanayey qof walba shucuurta iyo waxa ka jira wuu dareemayay markuu shirka noo furmay maalmo kadib ilaa yowmina haadana barwaaqada iyo wanaagga aan ku jira qof walba wuu dareemi karaa ilahay noosii taam yeelo ugu dambeyn waxaa goobta munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayadii hiiraan sheekh guleed abunabhaan isagoona kaga mahad celiyey gogasha ugaaska beesha gaaljecel u fidiyey labada jufo ee barsane iyo caloofi xafladdan ikhtiitaamka waa mu'tamarka sulxiga ah oo labada beelood oo walaalaha oo wada dhashay lagu heshiisiinayey curadka beesha gaaljecel reer barsane waa qoyska magaca dheer oo ka soo jeedo ashahiid biidni illaah sheekh xasan barsane iyo walaalahood beesha caluufi oo ku wada abtirsada beelweynta gaaljecel ansaarta ah ikhtitaamka xafladdaas dowrka aan ku leeyahay wuxuu noqon doonaa mahadcelin guud ahaan waxaan u mahadcelinayaa ugaaska guud ee beesha ugaas xuseen ugaas cabdulahi ugaas maxamed oo asagu iska lahaa fikirkan qiimaha badan gogoshan qiimaha badan oo tobanka maalmood socotay dhigay noqotayna gogol lagu daawoobay oo sida idiin muuqato ay u eg tahay gogol daahirkeeda iyo baadinkeeda bay iswaafaqsan yihiin ugaaska waxaan leenahay juhuuddaada allaha kuu barakeeyo dadaalka aad samaysayna waa kaaga mahadcelinaynaa wax loo baahna oo aad samaysay weeye waa maal mudan in lagu daydo waxaan leenahay waa tusaale fiican waa iskuday fiican oo aad gaartay gogashaani nabadeed ee ugaaska beesha gaaljecel uu u fidiyey jifooyinka walaalaha ah ee barsane iyo caloofi ayaa ah tallaabo aan horay loo arag oo uu abaalkeeda furay ugaaska beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed waad mahadsantahay yaasir diyaaraduu la socday taliyaha ugu sareeya ciidanka dowladda xabshada etoobiya ayaa ku burburtay waqooyiga dalkaasi mar kale warbixinta warkan waxaa haya marwaan maxmed wararka ka imaanaya waddanka etoobiya ayaa sheegaya inay burburtay mid ka mid ahaa diyaaradaha ay isticmaalaan ciidamada milatariga waddankaas ee dagaalka adag kula jira jabhadaha mucaaradka ahaa diyaarad nooceedu yahay helikobtar ayaa ku dhacday madaarka caalamiga ah ee bilaa ziliki kaas oo ku yaal magaalada bahridaar oo ah caasimadda ismaamulka amhara saraakiisha ammaanka ayaa diiday inay tafaasiil dheeraad ah ka bixiyaan khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee ka dhashay shilkan dhowr diyaaradood oo ku wajahnaa magaalada bahridaar ayaa hawada lagu celiyey waxaana loo diiday inay ku degaan madaarka warar ay warbaahinta mucaaradka maxaradu si aada ah iskula dhexmareen ayaa sheegayaa in diyaaradda burburtay uu la socday jenaraal birhaano juula oo ah taliyaha ugu sarreeya ciidanka etoobiya juula ayaa la sheegay inuu ka badbaaday shilka diyaaradeed balse ilaayo hadda ma jirto cisi rasmi ah u xaqiijisay inuu diyaaradda la socday iyo in kale sidoo kale jabhadda faano oo wax laga weydiiyey diyaaradda ku burburtay garoonka magaalada bahridaar ayaa ka gaabsatay inay waxwar ah ka soo saarto ismaamulka maxaarada xaalada hubanti la'aan ah ayaa ka jirta deegaano dhowr ah oo si aadaha ay ugu loolamayaan maleeshiyaadka mucaaradka iyo ciidamada nidaamka abiy axmeda mahadsanid marwaan ugu dambayntii maamulka shaaldirarka ee isku magacaabay somalilan ayaa si kulul uga hadlay eedayn uga timid kooxda ridada soomaaliya casaam carafaad ayaa siyaanba qaadaya waxaa marba marka ka dambaysa sii xoogaysanaya khilaafka ka dhex taagan kooxda ridada iyo maamul goboleedyada gaalaraacyada ah ee gaalada ka dhisatay gudaha dalka soomaaliya maamul goboleedka gaalaraaca ee isku magacaabay somalilan ayaa mar kale eedeyn kulul u jeediyey kooxda ridada soomaaliya wuxuuna xildhibaan ka tirsan somalilan si adag ooga hadlay eedeyn uu wasiirka arrimaha dibadda kooxda ridada uu u jeediyey maamulka somalilan ciidaas oo ahayd in safiire ka socday dalal shisheeye ay kormeer ka ahayeen doorashada somalilan barkad baatuun oo ka mid ah xildhibaanada somalilan ayaa ugu baaqay xasan sheekh inuu xilka uu ka qaado mursad fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda maadaama uu ku xadgudbay maamulka somalilan xasan sheekh waxaa leeyahay haddaad afar iyo labaatan saacadood xilka kaga qaadi wada fiqi waxaad qayb ka tahay dagaallada lagula jiro deganaanshaha doorashada dadnimada iyo dalka jamhuuriyadda somalilan su-aasha la isweydiinayaa ee dadkuna la yaaban yihiin waxa weeyaan war nimaanun ehel ahayn oo diin iyo deegaan iyo dadnimo ayna naga dhaxayn oo dalalka dibadda ka yimid oo gaala oo soo majeertay dadaalka doorasho dalkayaga ka dhacay oo noogu hambeliyeeyey oo qiray inay mucjiso tahay kaanu isku afka iyo deegaanka iyo dalka ahayna soomaalinimadu naga dhaxaysay inuu annagana na soo hambeliyeyn waayo kii gaalka ahaa ee na hambeliyeeyena uu qabsado waxay ina tusaysaa damiirka iyo dowladnimada soomaaliya ka talisaa nooca ay tahay ayay daliiluta maamulada gaalaracyada ah iyo koox jirdada ayaa shaqa maalmeed ka dhigtay inay warbaahinta iska eedeeyaan iskana kala gudbiyaan eedeemo iyo farimo adag waad mahadsantahay cazaam walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa aniga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horraysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu